الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay halka yidhi baabu الدعاء والبينات إن تمت الدعوة بشيء علم فلا قاض خصمه وحكم إن يعترف خصمه فإن يجحج وثم بينة بحق مدع حكم وحيث لا بينة فالمدعى عليه حلف حيث مدع دعا فإن أبى ردت فإن أبى ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى ومدعي عينا بها ينفرد أحدهما فهي لمن له اليد وحيث كانت معهما وشهدت بينتان حلفا وقسمت وحلف الحكيم من توجهت عليه دعوى في سوى حق ثبت الله والقاضي ولو معزولا وشاهد ومنكر التوكيلا بطن كما أجاب دعوى حلف ونفي علم فعل غيره نفى كتاب العتق يصيح عتق من مكلف ملك صريحه عتق وتحير وفك رقبة وصح بالكناية بنية منك يا مولاي وعتق جزء من رقيقه سرى أو شركة مع غيره إن أيسرى فاعتق عليه ما بقي بقيمته في الحار والمعسر قدر حصته ومالك الأصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع لمعتق حق الولاء وجب ثم لمن بنفسه تعصب ولو مع اختلاف دين أوجبه ولا يصح بيعه ولا الهبة أو التدبير كقوله لعبده دبرتك وأنت حر بعد موت ذلك يعتق بعده من الثلث المال ويبطل التدبير حيث الملك زال إنها هي وحي نكقارنو أي كساب سنان دونا عشرك نعاوة إن شاء الله تعالى وحن كسود الشري أبوابتي أقضياني حكمك وحنا نصومنا لولي قيبودي هوري qaybna qaadiga iyo aadaabtiisi iyo shuruudiisi iyo majliskiisay ahayd qaybta labaadna waxay ahayd xujajka iyo bayaanaadka iyo waxa xaqa lagu sugee lagu caddayn karo ama si kale haddii la yidhaahdo loo yaqaano wasaa'il isbaatka haddana markii laysu yimaadee dacwadii bilaabato iyo qaabka loo kala xukumayo baynu halkan ka gelaynaa waxau mualifku yidhi baabu dacaawa والبينات طبعا حكوسا بسيه هاي الدعاوى جمع الدعوى وي وحيابه ددكو الشيغانية كدعوانية دلبانية إيه والبينات عدايمه سيدا لا يسوى فاتين لها مركا لفولينية لتطبيقينية مسألة باب الدعاوى والبينات وحال فلبروة إن لك صار مدعي مدعا عليه بلك لماذا قف أما لماذا قيبوت hadday laba qof ka badan yihiin ee la kala xukumayo ama xaajada gartooda iyo dacwadooda qadaha la dhegaysanayo qof baa wax ka maqan yaha oo dalbanaya qofna waxbaa lagu sheeganayaa ama ha noqdo xaq dam iyo dhiig la xiriira ama maal maxdi oo saafiya ha noqdo ama wax cirdi iyo sharaf qof taabanaya ha noqdo qof baa wax tabanaya qof baa wax dalbanaya qof baa wax ka maqan sheeganaya qofkaa muddaci baa la yidhaahdaa qofna muddacan calayhi baa la yidhaahdaa oo waxbaa lagu sheeganayaa waxbaa laga dalbanayaa ama waxbaa laga tabanayaa marka xaaladdu markay sidaa la yidhaahdo waxay leeyihiin asalka baabulqadaa si xujajka iyo mawaaqicda la kala leeyahay aada u ogaato oodan u lumin oodan u habaabin waa inaad kala saartaa oad kala ogaataa yaa muddaci ah yaa muddacan calayhi ah way dhici kartaa dadka is-haystaay inay garanayaan qofka muddaciga ah iyo qofkaan ahayn waxaa dhici karta dadka qadiyadda isku hayaay inay kala garan waayaan yaa muddaciya yaa muddacan calayhi ah suurada labaad hadday kala garan waayaan ninka qaadigaa laga rabaa asalka qadiya markuu dhagaysto waxa la ysku haystee qolo walba doodooda dhagaysto inuu kala xadiday isagu kanaa muddaciya iyo kanaa muddacan calayha waayo dadka ishaysta in badan oo ka mid ihi ma kala garanayaan seebaa muddaci lagu noqdaa goormaasa muddacan calayhi la noqdaa hadday haddaba suuradu marka hore iyagu kuu caddayn waayaan ama awalka bilowga qadiyadda ay ku kala caddaan weyday yaa muddaciya intaad dhegaysanayso baa la kala xadidaa yaa muddaciya yaa muddacin calayhiya hal suura haddaba marka dadka dhibta suuradu inay qaab ku bilaabato laakiin marka dambe ay iska dido waxaa dhici karta labada qof mowqifkooda bilowga ah inay muddaci iyo muddacan calayhi yihiin laakiin qadiyadu dhexda markay marayso ay isu bedelaan labadooda inay kala wareegaan oo muddacigiina muddacan calayhi noqdo muddacaa calayhigiina muddaci noqdo labada qadiya hal qadiyad inay isku noqota way dhici kartaa waxaa ka mid a masaa'ilka xuduudu xuduuda qadafka iyo cirdiga nin baa nin kusoo dacweeyey waa i qadfay hadda ninka wax dacweynaye waa la iqadfay leh baa yaa muddaci ah ninka kalena muddacan calayhi wey qofkaasi laba xaalo hadduu qilto iyo haddii intuu inkira kan kala markhaati keenaba markii qadiyadaas sugnaata qofkani qofka inuu qadaf ku sameeyey oo cirdigiisa uu duray dhinacan muddacwada hore markay sugnaato dow labaad baa ay marayo ay kala wareegaan qofkan waa ku caddaatay qofkan inuu qadfay qadafkaad sheegtay caddee baa laleeyahay marka isaga isagaa hadda muddaci aho qofkan waa zaani isagaa muddaci ku ah marka hore waa inkirsanaa ama waaba qirsanaa hadduu qirtayna muddaci buu isu bedelayaa qaybta labaad ee dacwada hadduu inkirana ninka kale hadduu markhaati caddayna keeno way ku sugnaatay erayga inuu yidhi isagaa shuhuuddii laga dalbayaa waayo muddaca caleyhi shuhuud lagama dalbi jirin saas darteed waa dhici kartaa qadiyaddu laba uji inay yeelato ama laba marxalo yeelato marka hore laba muddaciyo muddaca caleyhi ay kala yihiin marka labaadna ay kala wareegaan ay muddaciyo muddaca caleyhi kala kala noqdaan markii lagu caddeeyo qofkan inuu qadfay isagaa qadaf sheegay qadafkii dacwa weeye kan kalena waa muddacan caleyhi isaga waxaa lagu leeyahy haddaba ereygaa uu ninkan kugu yidhi ma tahay maya miihi markhaati keen albayinatu wailaa xaddun fii dahrika adaa markhaati lagaa rabaa markii dacwada haddaba la raba in la qaso ama ninka dacwada darafka ka ihi uu yaqaano uusan doonaynina daacad inuu ka noqdo marxalada labaad baa laga yaabaa inuu ku marin habaabiyo oo mugdi kaa geliyo oo yidhi aniga muddaca calayhi baan ahaa muddaca calayhi baan ahaa aniga markhaati inaad iga dalabta meehe dhaar baa laygu leehay marka waxay noqon hadduu inkiro markhaatina lagu waayo dhaar baa lagu yeelan sax laakiin idaa sabata calayhi alqadf laba ariiq baa u bannaan imaa xad inuu istislaamo xadulqadaf aqbalo wa imaa muddaci inuu noqdo caddeeyo haddii yidhaahdo waa caddaynayaa muddaci buu isu bedelay waxba isu gorwareejin adaa hadda muddaci hadda kayskii hore qadiyada dacwada qaybtoodii hore way dhammaatay warkiina sabata ninka waad qadaftay caddaynkeen haddii aadan keeninna baabulxad ogolow haddii baabkeedii la joogo makaankeediina dee laga fulilay noqon haddii kalena dee in la ogaado ninka ninkan uku qasaraa oo uku qaldamay intaa baa natiijo ah saas darteed culimmadu waxay aada xoogga u saaraan baabkan marka la yimaado in astaamaha iyo calaamadaha muddaciga iyo muddacan calayhiga lagu kala qeexo saasaa lagu gartaa saasaa lagu gartaa taasaa laga fiiriya taasaa laga fiiriya taasaa laga fiiriyaa sababtoo qabaha mucdamkiisa iyo xooggiisa soo socdaay yaa muddaciya yaa muddacan calayhiga ku xiraya walidaalika qaarkood bay laba beyt ku tiriyeen masaladaa ku ishaareen iyo sifaadka lagu kala garto ragga culamada qaar ka mid a waxay dhahaan tamyiizu xaali lmuddaci waalmuddaca عليه جملة القضاء وقع فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد لما البيت بيكوك الميزان وحين المدعي يمدعى عليه إلا كلاقرته على جملة القضاء وقع قضاء الميزان كيسي عليس كيسي هو كاس وكل عاية وقبل الله سادر الباب كيسي الله مريم مع الأخرى قرطة مركة فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد ninka asalkii khilaafsan baa muddaciya asalkii mutaqarirka ahaa ama sharcan buu u qariraa markii hore asaaladii baraa'ada marka lagu saleeyo nin baa nin xoolo yiri xoolahaasu iga qabaa asalku qofka wuxuu dhashay isagoon xoolo lagu lahayn kadib bay xoolo ku waajibeen waa khilaaf alasli mar hadduu asalkii khilaafsan yahay qofkaa muddaci baa la yidhaahdaa qofka kalena muddaca calayhi baa la yidhaahdaa hadduu asal sharci oo sugnaaday waafaqo oy horey ninkan xoolo in lagu leeyahay u caddayd u sugnaatay oo kadib isagu yidhaahda wuu baan bixiyey alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana isagaa muddaciya waan bixiyey xaqii waa qabay waan bixiyey iyo maadan bixinin qofka naafiga ah baa muddacan calayhi ah taasi waa qaadiyada ugu kala garta had iyo goor laakiin waa usuushii inaad taqaana maxaa asala baraatu dima ah maxaa kaloo asala baqaau maa kaana calaa maa kaana ah waxaa asala alla yaqiilu laa yazuulu bishakiba ah qawaaciddii inaad garanaysa weeye qofkan asalkiisii madiin ma aha mise madiin ma ahayn qof baa lagu soo sheegay deen hadduu qabay waan bixiyey asalkii inuu qabo ilaa uu caddeeyo inuu bixiyey hadduusan markii hore caddayn inuu qabayna asalku waa inuusan qabin saa darteed usuusha waa inaad eegta labadan qowl keebaa muwaafiq lilasli ah keebaana mukhaalif lilasli ah hadba ka muwaafiq lilasli ahna waa muddacan calayhi muwaafiq lilaslina waa muddaci tan labaad curfigaa saamayn leh curfiga qofka qowlkiisu khilaafa alcurfi uu yahayna waa muddaci qofka qowlkiisu khilaafa muwaafiq lilcurfi uu yahayna caaladii iyo curfigay dadku yaqiineenna muddacan calayhi wey waxay dhahaan kayf waxaa la yidhaahdaa haddii ninkani hantidan iyo xoolahan uu iska maamulanayo muqtada alcurfi waalcaadati waxaa weeye isagu inuu leeyahay haddii qofku uu yidhaahdo xolihii ninkan intaa iska maamulanaya anaa iska leh waxaad leedahay jaral curfu inuu qofkan xoolahan isagu maamulayay cidina ku haysan qofka maanta yidhi anaa ku qabsanayaay qowlkiisu waa khilaafu lcurfi isagaa laga rabaa isagaa muddaciya nin yar reerkiisaa wada deganaa muddaa la wada noolaa sanadaa ka soo wareegay carruur baa la dhalay reerkuna waa uu nabad qabeen ma tuugsan jirin maalinkii dambay tiri haweentii weligiiba beeli ma siinin asalku markaad eegto waa meelaha yidhaahdaan ishkaalka dacwadu ugu batee la yidhaahdo hadday curfiga iyo asalka iskhilaafaan curfigu wuxuu keenayaa reer dhaqnaa oo intaa noolaa oo intaa qayle iyo rabsho aanay ka soo yeerin oo laga yaabo sanado inay ka soo wareegeen muddo dheer kadib weligay billa ima siinin khilaaf curfi wey se curfiga iyo caadiga daahirku keenaysaas ma aha waa horay qaylada dhici lahay yeeli lahay masalada haddaba curfigu wuxuu keenayaa khilaaf alcurfi weeye qowlka gabadha binaan calayhi iyadaa muddaci ah ima siinin isaguna waan siiye muddacan calayhi buu noqon saasayna baabul qadaha mariyaan markay dacwada ay qaadayaan haddii asalkii la eego xolay ku lahayd nafaqaa asalku annahu lam yucti waan siiye hadduu yidhaahdo ima siinid ay tiraahdo qaabka haddii dacwada loo dhiganay isagaa muddaci noqonaya laakiin dacwada markay iyadu keento min araf waxaa laga eegayaa khilaafa alcurfi baa laga fiirinaya bay leeyihin hadduu ninku ilmo nin kala korsanayo yidhaahdo anigaa dhalay ilmahan anigaa dhalay hadduu yidhahdo ilmahaygii wey dee ilmahantan iyo dugsigiisii iyo iskuulkiisiiyo nin baa soo korsanaya aabba lahaa hebel baanuu naqiinay curfigu wuxuu keenayaa ilmaha ninka aabba lahaa ee intaa korinaya ninkana eegayey ninkana dhalay bay keenaysaa curfiga caadi ninkana khilaafa alcurfi weye qowlkiisu marka saa darteed buu wuxuu yihi falmuddaci man qowluhu mujaradun min aslin aw curfin bisidqin yashhadu calaa kulli xaal masaladaasi oo masalada aynu ka bilaabayna marka wuxuu yidhi mualifku in tamat hadday dhammaystiranto oo la dhegaysta addacwaa sheegashadi bishayin shay la sheeganayay baa dhegaysatay shaygaasoo culima la gartay oo la yaqaano la fahmay ninkii waa dacwooday waxbuuna sheegtay wixii uu sheegtayna waa la fahmay oo waa la gartay doodiisii iyo sheegashadiisiina way dhammaystirantay muddacigiibaa dacwadiisii soo gudbiyey waxa uu ku dacwoodana wax la garanayo la fahmu noqdo macluumeen majhuul ahayn oo maal hadduu ku sheeganaya maalkii wuu xadiday intaa la eg oo noocaasa uu yiri laakiin ninkan xoola ila qabaa keliya ma dhihin hadduu dacwada waxay ku dhammaystirantaa xooluhu kaa qaba maxay yihiin sidee buu kaaga qaatay qaar nooceebay maalkani ahayd ma lacag bay ahayd ma raashin bay ahayd ma dhar bay ahayd ma dhul bay ahayd waa inuu dacwada waxa uu ku dacwanayo shay-an macluuma noqdo shay majhuula dacwadii ma asaxdo marka in tamat idacwa sheegashadii muddacigu hadday dhammaystiranto bishayin uu sheeganayo culima la garanayo sa'ala qaadin qaadigu wuxuu weydiinayaa khasmahu ninka isaystaan buu weydiin waxaan la sheeganayo ma jiraan buu dhihi maxaad ka tidhi waxakama uu xukumayaa in yactarif hadduu qirto khasmu ninka wax lagu sheeganayay hadduu yidhahda saa uu sheegayo waa runtii way jirtaa xoolaha waan ka qabaa ama dhiiggaa waan ka qabaa ama arrinkaa waan ihi hadduu yidhaahdo qaadigu iqraarkaa iyo qirashadaasuu ku xukumaya waliqraaru sayidu ladilla xukunka uu xukumaya muxuu yahay qadiyaday ku saabsan tahay xukunkeedu hadday qadaf ahayd oo uu qirto xadulqadaf buu xukumayaa hadday qatli iyo jinaayo cabdi ahayd oo lagu sheegtay de qisaas buu xukumayaa haddii khata jinaayo khataa lagu sheegtay diyad iyo arshigii buu xukumayaa haddii maal lagu sheegtay maalkii buu xukumayaa haddii alaaq lagu sheegtay alaaqii buu xukumayaa waxakama ay muqtaba dacwati buu dacwaabuu xukumayaa waa in yactarif khasmun ninkii ninka aysaysteen hadduu qirto ninkii waxan sheegtay wuxuu ninkani sheegtay kani hadduu qirto sidaa uu qirtay baa loogu xukumayaa waa masalada koobaad fain yajxad hadduu diido oo yidhahda been wey waxba kama jiro waxaana ma qabo xolaana kama gelin waxaana ma samayn beentii wey warkaasoo dhan sal iyo raatoona male wey halkaasu ku dhacay kadib waxaa la fiirinayaa wasama goobtaana bayinatun markhaati bixaqin markhaati bixaqi muddacin ninka wax sheeganayey dhinaciisa markhaati uu ka yimaado xakama waa xukmaya ninka hadduu inkiro oo muddacigii markhaati keensado oo goobta keeno markhaati furaan markhaatigaa lagu xukumayaa shaahidaaka u yamiinu wey laba markhaati keentaan waa kuu dhaartay bayinatun wailaa xaddun fii dahrika ama xaddulqadaf baan kaaga ogi ama markhaati keensa wey nabig cala slm xilligiisii waxaa kaloo ka mid ah imaam muslim baa wuxuu wariyey nin ree kinda ah iyo nin xabaree xadramuuta baa isqabsaday dhul baa laisku haystay nin baa wuxuu ku doonaya rasuulka ilaahi oo ninkani dhulkaa uu hayo aabbihii baa iga xoogay iga dhacay isna wuu og yahay markaasuu nabigu wuxuu yidhi war ka waran waa beentii dhulkan waa dhulkaygii aabbahay baana ka dhaxlay markaasuu yihi nabigu xataa laka bayinatun calaa haada markhaati ma haysataa markaasuu yihi maya markaasu wuxuu isagaa kuu dhaaranaya marka falaka yamiinu dhaar baad ku leedahay ninkii ree xadrami ahaabaa dhulka aabihii laga dhacay ninkan ree kindaa aabihii baa xoola dhulka dhacay nabigu wuxuu ku yidhi xadradigii baa rasuulka ilaahi alrajulu faajiru ninkani waa nin xun booyo aada xun laa yubaalii calaa maa yaxlifu calayhi wuxuu ku dhaarta dan kamala been buu ku dhaaran xoolahaygila saasuu qaaflayta sifaysa yatawarau can shay wax uu ilaahay kaga baqayo oo ka xalaal miranaya ma jira ninkan saa haddaad tiraada xoolahaygii tage nabig wuxuu laysa laka minhu ilaa dalik intaan baad leedahay markhaati ma haysaa maya albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar fain yajxad hadduu diida muddaca calayhigii wa tama bayinatun goobtaana markhaati uu joogo bixaqi muddaci ninka wax sheeganaya dhinaciisa ah oo isagu uu keensaday xakama qaadigii markhaatigaas wax ku kala xukumaya waxayu laa bayinatun goortayna markhaati jirin falmuddacaa calayhi ninka wax lagu sheeganayo xallif daari xayu muddacin goortuu ninka sheeganaya dacaa ay dalaba kaa codsado ninka hadduu markhaati waayo marka horeysa waxaa leenahay war ma qirsan tahay hadduu haa yidhaahda hawshu way dhammaatay xukunkun baa la fulin lasoo saari waa inkiray adeer markhaati ma haysataa baad leedahay hadduu yidhaahda haa oo markhaatigii shuhuud iyo cadaalada shuruudoodii lasoo maray keeno yaa ku xukumaysaa ninkan haqaydii ha cawaano oo shaqo ma macno ma laha markhaati waa waaye waxaysu laa bayinatun goortii aynan markhaati jirin falmuddacaa calayhi qofka wax lagu sheegtay xallif daari oo xadiidka ibni cabaas ee saxiixeynkaa wuxuu ahaa nabigu inuu xukumay bilyamiini cala lmuddacaa calayhi dhaarta ninka wax lagu sheeganayaa iska leh riwaayada muslimna waxay ahayd imaamu axmed la yucطa nnaasu bidacwaahum ladacaa naasu dimaaa rijaali wa amwaalahum walaakin ilyamiinu cala lmuddacaa calayhi ninka wax lagu sheeganayaa dhaar laga rabaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara nabiguna waa yihi sala allahu alay alih wasalam marka saas darteed halkan waxaa kuu muuqata ninka muddaciga ah asalkii iyo curfigii buu khilaafsan yahay saas darteed mowqifkiisu waa mowqif daciif oo tabar daran waayo xujo bayino iyo shahaado xoog badan buu u baahan yahay oo mowqifkiisa uu ku xoogeeyo ninka muddacan calayhiga qofka ahna asalka ama curfigiibuu waafaqsan yahayo mowqifkiisu waa adag yaho waa xoog badan yahay dhaar baa ku filan inuu ku xoogeeyo oo dhaartu way ka daciifsan tahay waa xujo ka daciifsan markhaatiga iyo bajirada iyo qraarta labadaba laakiin dhaartu maadaama xaq bini aadam ay tahay xayu muddacin qofka muddacigihi dacaa alaba uu dalbo wey waxaad u sheegaysaa dhaar baad ku leedahay hadduu yidhahdo halla ii dhaariyo waad u dhaarin hadduusan kaaba dalbanin ii dhaariyoos iska tagana de meeshaasay ku dhammaanoo waxba ma laha dhaarti anbuu ku leeyahay dhaarta hadduu dalbado unbaa la dhaarin ma rabo dhaarsanna maayo ama ii kaadiya uu yidhaahdo lana dhaarin maayo ama waa loo kaadiy dalabkiisay ku xidhan tahay xayu muddacin goortii muddacigu alaba dacaa ay alaba uu dalbo wey ayb muddacaa calayhi baa dhaar lagu yeeshay xoolihii i dhaaraa la yeelan markhaati ma haysto keliga yaan ahayn walaalkii waan aaminay ha ii dhaartaa tiri markhaati ma hayo isagii baa wuxuu ku yidhi fain abaa hadduu diido dhaaran maayo yidhi aduu dhaaro ruddat waa lagu soo celinayaa calaa man iddacaa qofkii wax sheeganaya muddaciga ah baa lagu soo celin wa bilyamiini dhaartaa uu dhaartuuna yastaxiqu mudanayaa almuddaca wixii la sheeganaya haddii dhaartii ninkii lagu yeeshay dhaaran waayo waxaa lagu soo celinayaa qofkii wax sheeganayay haddii uu dhaato caddayn bay u noqon wuxuu sheeganayeyna wuu yeelan masalada dhaarta in la soo celiyo muddacaa calayhiga lahaa haddii uu ka baqo waa masalo usuusheedu ay haabita taha oo sugan tahay wey fuqahadeen waxay u deliishadaan waa masala khilaafiya laakiin bayna alfuqahaa'i masalada waxaa loo deliishadaa kow aayaadkii wasiyada fi safar ee fi suurati almaa'ida qoladii hore waxaa la yidhi shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min gayrikum in antum darabtum fi lardi faasaabatkum musiibatu lmowti taxbisuunahumaa min bacdi asalaati qoladii hore marka fayuqsimaani billaahi in irtabtum haddii laga shakiyo in irtabtum laa nashtarii bihi amanan way soo dhaarteen soo maa fain cutira calaa anahuma istaxaqa iman inay dembi galanaya been ku dhaarteen haddii la ogaado fa aakharaani yaquumaani maqaamahumaa qoladii wax sheeganaysay baa istaag fayuqsimaani billaahi iyagu baa dhaarnaya somaati haddaba dhaartii ninkan dhaartay haddii wax ka soo noqdo ama dhaartii ninkan lagu lahaa haddii wax ka soo noqdo inkan kale lagu celin kara daahirka ayadda way tilmaantay waxaa nafsulqisa tilmaamaya qisadii qasaamada ninkii markay cabdiraxmaan ibni sahl khaybar lagu gowracay ee arrintii yuhuud loo qabsadee nabiga u yimaadeen nabigu calay sala waxaa kii ku yidhi aalu cabdiraxmaan ibni sahl cabdullahi ibni sahl iyo xawayisa iyo muxayisa ibni mascuud waa kii nabigu ku yidhi taxrifuuna wa tastaxiquuna dama saaxibikum dhaarta oo yeesha xaqii saaxiibkii waxay shayun shayun lam nashadhu yaa rasuul allah anaanan goobjoog ka haysaan ugu dhaaranaynaa iyaga naartii haddaba weyshe naartii iyaga ay lahaayeen way dhaaran waayeen nabigu naartii ma tuurin qolada kaleu ku celiyey wuxuu yihi taxriifukum tubariukum yahuudu bikhamsiina yamiina minhu konton dhaarood bay idisku beriyeerayaan yuhuudsaan u rumaysanaynaabay yidhaahdeen maxalushaahidku nabigu dhaartii xaggan markay ka suuroobi weynay ciddii dhaarta lahayd qolada kaleu ku celiyey sala allahu alay alay wasalam waxay ku kabaan fuqahadu xadiid imaamu daara qutni iyo bayhaqi iyo xaakim ay wariyeen xaakimna uu saxiixinayo uu leeyahay faqadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam radda alyamiini calaa taalibi alxaqi dhaartaa lagu celiyo buu yihi ninka xaqa dalbaya xaakim hadduu saxiixiyey ma asiibin walidaalika uu talkhiis almustadrak alxaafid abu cabdillaahi adahabi u tacqiibiyey oo wuxuu ku yihi fiihi muxamed ibnu masruuqin walaa acrifuhu mana garan nin la garanayo ma aha waakhshaa an yakuuna alxadiidu baailan xadiidku inuu baailan waxba ka jirin yahay baan ka baqayaa nusaqa mustadraka mutalkhiiska ah masalada taxriif baa galay waakhshaa an laa yakuuna alxadiidu laa zaa'ida ku jirta waa khata masalada naqligana asalkaana waxaad ka tasiixisaa fii lisaani lmiisaan tarjamada maxamed ibni masruuq markuu ka hadlaya xaafid ibni xajar buu naska saxda waa akhshaa an yakuuna alxadiidu baailan soo guurinaya saa darteed wuxuu yidhi fainabaa hadduu diiday muddacaa calayhigii ruddad waxaa lagu soo celin calaa man iddacaa qofkii sheegtay wa bilyamiini dhaartuna yastaxiqu ku mudanaya muddacigii almuddaca wixii uu sheeganayey ayib halkan masaa'il wuxuu galay qaraa-inta lagu kala saari karo muddaci iyo muddaca calayhi walmuddaci ninka sheegtay caynan cayn cayntoo bihaa iyada yanfaridu uu la keliyooba axaduhumaa labaan isaysata midkood fahiya cayntaasi liman baa iskale asalka waafaqsan lahu isaga alyadu gacanta u sugnaatay ninkii xolo gacanta ku haya ee xoolihii la ysku qabsado asalka waxaa leh ninka xoolaha gacanta ku haya isagaa markaa muddacan calayhi ah isagaana loo xukumayaa biyamiinihi muddaca calayhi alla dhaariyaan soo marnay ka kale hadduu bayine iyo markhaati waayo masaladan marka laga hadlayo yaddu waxaa laga leha bimacna alxiyaazati waaltasaruf saa darteed bay fuqahadeennu waxay u qaybiyaan qofkan xooluhu gacanta ku hayo yaddiisa waxay u qaybiyaan saddex qaybood alyaddu cala almaali waxay yidhaahdaan alaaatun sida haytami tuxfat lmuxtaaj iyo xaashiyat ljumal iyo ay ku taqsiiminayaan waxay leeyihiin yadun mubila yad xoolaan xaqdarra ku haysata imaa yaqiinan wa imaa dannan haaliban labadaasay ku dhici kartaa iyo yadun muxiqatun iyo yadun muxtamilatun saddexdaa wey waxaa hadda laga hadlayaay waa labada dambe muxiqada iyo muxtamilada wey ee daniga qaalibkaa uu yahay yadun mubtilada waxaan leedahay laba suuro wey laba qaybood weeye yadun mubtilatun oo yaqiina oo xuja loo haya nin xoolaa dhacay markuu dhacaya loogaa nin xoola ammaanaa loo dhiibtay marka loo dhiibtayna loogaa oo caddayn loo hayo oo wadiica loo dhiibtay ninka xoolaha ammaanada loo dhiibtay gacantiisu de yadu maalikin maaha haddii caddayn loo hayo ninka yadulkaasibi inuu meeshan xoog ku qabsaday oo dhacay laogyahay gurigan iyo dhulkan iyo xoolahaasna dee yadiisa waa yad la ogyahay oo gacantuu ku hayaana aysa qiimeyn malaha laa tuctabar yadda haalibu dannigaana waxay yidhaahdeen nin lagu tuunsan yahay tuugo faqrina lagu yaqiinay xoolo badanna sheeganaya inuu haysto inuu leeyahay sheeganaya ninkan faqri baa lagu yaqiinay xoolo lagu ogeyn xoolahanna xoolo maalin iyo muddadan sida curfiga caadiga ah lagu shaqayn kara maaha meeshay ka soo galeenna lama yaqaan waana la tuunsan yahay ninka yaddaasi yad muctabara maaha waayo qaraa-inku waxay qaalibu danni u badan yihiin xoolahan si tuuga inay ku soo galeen qofkan waana qaraa-inkay xukumaane nabiguba calayhi salaatu wasalaam xilligiisii ay dhacday aali ubayri qisadoodii wey aayadkii suuratu nisa walaa takun lilkhaa'iniina khasiibanna ay kusoo degi jireen banuu ubayriq nin saxaabada ka mid ah meel baqaar cunto u tiilay baa loo dhacay habeen oo la jabsaday haddii la iswaraystay qoys reer bani ubayriq la yidhaahdo waxoogay dhaqdhaqaaqna lagu oga oon toosnaan fiican lagu aqoonin de qoysaan babshida ninna ahaan jiray baa markii la iswaraystaa waxaa la ogaaday xalay dabna way shiteen raashin badanna way karsadeen reer bani ubayriq dab waxay ku shitaanna ma haysan jirin isla xalayna xoolaa la xaday oo bahaar baa la jabsaday raashin baa bahaar la jabsaday dad baan dab shidan jirin baa dab weyn shitay oo lagu yaqiinay dhaqdhaqaaq xumo iyo socod xumona waa lagu ogaa saddexdaa markii laysu geeyey ninkiina guu diro wuxuu yidhi nimayahu wax kale idinkama raba raashinkii qaata laakiin hubbaa iga raacay uka idiin soo celiyey dee reerkii bahashii xiisadii tolkii iyo qaraabadaa kacday nimankii tolkood bay ku dhex dhaceen annagoo abriyo oo muslinah baa bilaashna lagu haystaa waxna lagu caddayn karin odayaal bay soo kaxeeyeen oo nabigay u yimaadeen sal allahu calayh ali wasalam rasuulka ilaahay waxaa lii ninkii hebel la yidhaahdo dadkaasoo fiican oo muslimiinah oo waxba lagu ogey buu meel baatil iyo meel bannaan ku haystaayoo ku tuumay ninku nabigii ninkii u yeehay xurniya waxaan la sheegaya maxay tahay dad muslimiin oo waxba kaa geli waxba ku haysanin dee aayado qur-aanaa soo degay nabigaa waxaa lii walaa takun lilkhaainiina khasiima nimankaa tuugada ha u doodi walaa tujaadil cani aladiina yakhtaaruuna anfusahum ina allaha laa yuxibu man kaana khawaanan afiima yastakfuuna min annaasi dadkay ka dhuumanayeen walaa yastakfuuna min allah ilahayna kama qarsooneen markay xalayeen qur-aanka markuu soo degay mid kamid a xoolaa xalay waa kii carrayde waa kii maka isku tuuray islaam buu u tegey isagoo wax la carray markuu caray islaan reer quraysheeduu ku degay xasaan baa gabay caya ka daba diray islaantii alaabtay u tuurtay dhaafay tii gabayga xasaan baad irdiga soo gelisay balaayaad ii soo jiday orday dhaaf kuwa taariikhdu waxay sheegaan maalinkii dambe isagoo arbeel guri bakaar hoosta ka jabsanaya in intuu ku soo dumay meydkiisa subaxii loogu yimid saasay sheegaan inay sugan tahay jumlada dama garan maayo sadarteed calaa kulli xaal liman lahu lyadu yaddaa mubtilada ah imaa yaqiinan wa imaa biqaalibi danni iyo qaraa'inku kuma jirto yadda xaqa u haysto waxay yidhaahdaan waa yad u muddo dheerna gacanta ku hayay tasaruf kala duwanna uu ku samaynayey yaddaas yad muxiqaa wey yadda muxtamiladaana waa xoole aan tasarufna aadan ku samaynin wakti dheerna aadan gacanta ku haynin laakiin aanan qaraa'inku beeninaya ay jirin yad muxtamila yidhahdaan labadaa yadood ba waxaa lii fahiya liman lahu lyadu kaasaa looga jeeda waxaysu kaanad markay tahay macahumaa labadoodaba gacantay ku hayaan wa shahidat bayinataani laba markhaatina way keensadeen xullifaa waa la dhaarin wa qusimat waana la qaybin halkan wuxuu ka hadlayaa tacaarudu lbayinaati wa tacaarudu lqaraa'ini waxaa la yidhahdo waana baabbaabu dacaawa ka mid aho culamada qaar baa kutub ka alifay ilaa shan boqol oo beshan tacaarudu lbayinatayni labadii cadaymihii iyo qaraa'intii markay iska hor yimaadaan see la yeelayaa haddii mid gacanta ku hayo midna banaanka joogo waxaa la kala yidhahdaa addaakhil waalkhaarij addaakhil waa ninka gacanta ku haya muddacan calayhi wey alkhaarijna waa ninka banaanka jooga oo asalka iyo curfigii khilaafsan oo muddaci weeye su-aal baa timid hadday labadaba gacanta ku hayaan labadaba gacanta siday u hayaan baa la eegi waxay dhaheen fainta ikhtasabaa fii daabatin neef xoolaa la ysku haystaa iyo gaadiida ama gaadidaa la ysku haystaa dheh oo labadaba gacanta ay ku hayaan say u hayaan kilaahumaa raakibun laha labadaba gaariga way saaran yihiin waxaa leedahay qariinadu yaa gaariga shirka ku jiro xagga hore fadhiya yaasa gadaal fadhiya ninka hore fadhiyaa qariinada yadda iska leh awrkana labada ninee saaran ka horay saaran baa iska leh iyo faraska haddayna labadooda midna haynin oo isku ay labadooda gacanta ugu jirto waxay ku dhici kartaa suwar suurarkii waxaa ka mid a dhulkan beertaa la ysku haystaa midna qaybtaasaa u tabcan midna qaybtaasaa u tabcan waana hal dhul anaa leh iyo anaa leh baa la isku qabsaday de nin walba dhinac uu haystaa soo ma guri baa la degan yahay ninna qobkanuu deganaa ninna qobkanuu deganaa waa la isku qabsaday midna wuxuu yidhi guriga dhan anaa lehay ninkan keli u degan yahay nina wuxuu yihi may gurigoo dhan anaa leh nin kanaa kala ku yimid labadaba shay fii yadihimaa weeye maanta labadaba waa kullu muddacin wa muddacan calayhi mid walba waa muddaci waana muddacan calayhi ayib saa darteed mid walba bayinana waa laga rabaa dhaana waa laga rabaa saa darteed labadoodii mid walba bayina markhaati baa la weydiin liannahu qaybtan uu gacanta ku haya waa muddacan calayhi qaybta kalena muddaci weeye ka kalena waa cagsigiisa laba markhaati buu keenay kan kii kale markhaati ma haysataan sanale waa muddaci isagana dhaar keliya mehe isagana laba markhaati hadduu keeno qarinadii alyad ahayd tacaaradat qarinadii bayinada ahayd hadduu midkood bayino keeno midna keeni waayo ka bayinada keenay baa loo xukumi labadaaba bayinay keeneen kanna laba markhaati buu keenay inuu guriga dhan leeyahay ama beerta dhan leeyahay kanna laba markhaati buu keenay guriga dhan ama beerta dhan inuu leeyahay haddii midkood xoolaha gacanta ku hayo labadoodune laba bayino ay keenaan haddaan idhaahna muddaca calayhi bayino waa laga aqbali labada bayina way istacaarudeen kii gacanta ku hayay baa qaliilo dheeraad aleh dhaarbuu ku daray xolihiina uu qaadan laakiin hadda mushkilada taalla yad isma dheera bayinana isma dheera see la yeeli laba ariiqay culimmadu maraan mid waa ka madhabka ah midna qowl wejfi madhabi iyo culimo kalaa qaba waa loo qaybin iyo waa loo qorituuri marka loo qorituuro koodii qorituurku usoo baxaa dhaar oo xolihii yeelan iyo loo qorituuri maaye waxaysu kaanat markay tahay machamaa labadoodaba cayntiibay gacanta ku wada hayaan o wa shahidan waxaa markhaati kacay bayinataani laba markhaati oo labada kakala socdana waa keeneen xullifaan labadaba waa la dhaarin waayo qaybta muddaca calayhiga aad ka tahay dhaartiiba iman mudacinimadii labadii bayino way isla dhaceen qaybtii muddaca calayhigiibaa soo hartay adna qaybtaa inaad adigu leedahay qaybtan inaad adigu leedahay oosan ninkaa lahayn baad ku dhaaran kana qaybtaa isagu inuu leeyahay oodan adigu lahayn buu ku dhaaran xullifaa labadaba waa la dhaarin jaanibka muddacaa calayhigana xaqiisii baynu siin kadib wa qusimat waa la qaybin waa loo qaybin wixii way isla leeyihiin wa cinda bacdi ahli ilcilmi uqrica waa loo qori tuuraya masalada waxay u daliishadeen xadيiث imaam abu dawud iyo iبn maaja iyo نasaa iyo keyrkood ay wariyeen oo min xadiiثi abi muسى aشcri radي aلlahu canhu وardaahu laga wariyey xadiikan wuxuu leey laba nin baa neef geela isku qabsaday nabiga xiliisa ala slaam nin kastoo labadoodii kamida fabacaثa kul waaxidi minhumaa bishaahidayn laba markhaati buu keensaday faqasamahu الnabiyu sal sl baynahumaa نiصfayni labu ugu qaybiyo waa isku leeyihin ana nus baan nus baan leedahay taasi waxay dhahen waxaan ku xambaaraynaa inay cayntan iyo baciirkan ama ay wada hayeen ama fii yadi hayrihimaa ay ku jirtay nin kalaa gacanta ku hayay ninkaasna kuma doodayaanaa leh anigu meel baan ka soo helay buli alaabtan neefkan bannaankaan ka soo helay alaabtan meel baan ka soo helay dhulkan isagoo cidlaan iska imid waan iska tabcaday waxna waruma hayo gurigan isagoo meeshoo cidlaan imid waan iska degay waxle ma aqaano aniguna melihi ninka gacanta ku haya midkoodna maaha markaas labadoodu yadiina waa ka siman yihiin bayinadu waa ka siman yihiin yamiintiina waa laga simi waana la qaybin xadiidka sanadkiisu daciif weeye oo ma sugna kaas way istinaaseen laakiin asalka waxay ku saleeyeen haddiiba xaqii iyo xujajkii bayinadii sinaatay midkoodna mid wax lagaga rajaxo aan la helaynin waa loo qaybin wuxuna waxay yidhahdaan qaacidada fuqahadeeda halka ay ka saleeyaan waxaa weeye waxa hadduu qismo laba qof xaqay isku leeyihiin galo miqdaarkii iyo qadarkayley kala leeyihiinna la garan waayo nusifa baynahuma waa loo kala barayaa saas darteed qaacidadaasi waa qaacido axkaamta iyo wax badan xuquuqda dadka lagu kala xukumo weeye haddii labada qof xaqay isku yeeshaan oo ay caddaatay inay isku leeyihiin qadarkay kala lahaayeen iyo kii wax badnaana la kala garan waayo nus nus baa laga dhigaa walihaada albaabi bay culimmadu qaar waxay fatwadaan haddii xoolaha qaar xaraama ku jireen see yeelaa inta xaraamta isdhaafi baa lagu dhihi haddaan garan waayo lama u qaybi xoolaha nusna isdhaafi nusna lahad dalgaraweyda nusnus wey waxay yidhahdeen fuqahadan haddaa marka la qaybiyo kadib waxaa wanaagsan iscafiya in la yidhaahdo midkiini midka kala dhici karta wax ka raacay iscafiya طيب وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة في سوى حد ثبت الله والقاضي ولو معزولا وشاهد ومنكر التوكيل هل كان وحكذا هاللي سيرب دعوة يمين تمسألة هلا نارية نارتو دعوة إيا قبسها محكمة لها ليس لي مادو مالها قاركو ناري مقشو ويالها قاركو نار مقشو وحو حالتنا قضاء إيا دعوة قرأ oo bayine iyo iqraar gala laakiin yemiin iyo dhaar aan gelin baa jira wuxuu ku leeyahay xuquuqda bini xuquuqda labaa loo qaybin xaq lillaahi wixii ah baabulyemiin dhaar ma galo qof baa zine lagu soo dacweeyey markhaati baa loo waayey kaafi ama nisaabkii baa dhammaystirmi waayey adiga muddaca calayhi baad ahaydee inaadan zinaysan dhaarama la dhihi mayo dhaar laguma laha haddii markhaatigii loo waayo ninkiibaa xaddulqadaf laga ogiya hawshaa way dhammaatay waxaa lagu soo eedeeyey sariqa xatooyu markhaati baa loo waayey labaynu u kala qaadi qaybta xaddu sariqana waa xaq lilaahi dhaar uma baahna qaybta maalka waad qaadata ee raacsan tahayna waa xaq bini aadam uu dhaaran isan xoolaha qaadin wuxuu dhaaranayaa xaqii maalka aadamaha inuu iska nafiyo ee linafyi lxaddi u dhaaran maayo nin baa lagu soo dacweeyey shurbu lkhamri khamri buu cabbay markhaati baa loo waayey ma la dhaarin maya waxaa la dhaaray wixii xuduudda jaanibka xaqullaahiga ah dhaar ma laha laakiin wixii jaanibka xaq bini aadama oo markhaati dacwadii loo waayo baa la dhaartaa saa darteed mar walbaba waxaad sheegaysa ii dhaara ma aha iyo hala ii dhaariya mar walba ma laha wixii xaq bini aadama bayinana loo waayey baa dhaartaa iskale saa darteed waxallafa alxaakimu wuu dhaarinayaa qaadigu man qofkii tawajahat calayhi ay ku soo jahaysatee lagu sheeganayay dacwaa dacwo fii siwaa xaddin xad wixii aan ahaynna lagu sheeganayay buu dhaarin xadkaasoo sabata lilaahi u sugnaaday qof kastoo lagu sheeganaya waxaan ahayn xad min xuquuqillaahi ah buu dhaarinayaa xaqullaahi wixii ka soo haray waa xaqu laadami dil baa lagu sheegtay maal kalaa lagu sheegtay dhacbaa lagu sheegtay qadaf baa lagu sheegtay wixii xaq aadamaha waa la dhaarin markhaati haddii la waayo walqaadi qaadigiina la dhaarin maayo walow maczuulan mid xilka laga qaadayba ha noqdee qaadiga waajib diineed waxaa ku ah cadli waxaana xaraamka ah jaw iyo ulmi qaadigii haddii lagu soo eedeeyo inuu jaw iyo dulmi sameeyey oosan cadaalad samaynin ase hantee markhaati lagu waayo inaadan jaw samaynin dhaarama la dhihi maya ama qadahii hariwliha hayo ama nin xilkii qadihii laga qaaday xilkii ka wareegay ha noqdo sababtoo mas'alada cadaaladda iyo jawku jaanibkeeda waa jaanib tadayun oo rabbi loogu dhawaaya subxana watacaala washaahidin markhaatigana la dhaarin maayo markhaatigii la keenay inaad daacad ka tahay markhaatiga lagu dhaarin maayo waayo waa bayine isagaa markhaati ah markhaatigiisaana dhaarta ka xoog badan markii isaga la waayaa la dhaartaa laakiin shaahidna waa nahay shaahidkiina waa la dhaarin wax jira ma aha dhaartaasi ma jirta marka waa unkiri tawkiila arrin in loo wakaashin in inkiraya arrintaasaad wakiil iiga ahayd iyo kaagama ahayd war waad iiga ahayd igama kaagamaanan ahayn markhaati keenso waad weyday ii dhaara inaadan wakiil ahayn ma la dhaarin maya sababtoo ah wakiilnimadu markii uu yidhaahdo wakiil ma ahayn waaba casilan yahayba xataa hadduu ahaa xataa hadduu ahaa xilkii waa ka guuray wax laga dhaariyaan ooliba meesha intaa markii laga soo gudbo ninkii see u dhaaranaya marka waan soo marnay asmaada ilaahay baa lagu dhaaranaya wax kale laguma dhaaran karo laakiin waxaa wuu jiraa ma jiro mise waa ma ogi ma lagu dhaaran karaa masaladaasuu ka hadlayaayoo baydkan ajzaadii qaybteeda ahayd qaybuu ka tegay marka si beydkuusan u codkaanin fain waxaa la ohanaya qofku markuu dhaaranayo waa labo waxa uu ku dhaaranayo ma isaga ficilkiisa mise waa ficlu hayrihi buu ku dhaaranaya adigu waxan waan sameeyey iyo ma samaynin hadday tahay xoolahan waan qabaa iyo ma qaba hadday tahay waxa waan laygu leeyahay iyo layguma laha hadday tahay xalafa cala albaki waalqaci hadal go-anoo haa iyo maya buu ku dhaaran nafyi hadday tahayna wallaahi baana saan ahayn buu ku dhaaran hadday isbaat tahay oo qofka saasu saasaan sameeyey hadday tahay ficilkiisana wallaahi baan saas sameeyey buu ku dhaaran wallaahi inaan sameeyey ma ogi lama aqbalayo waa dacwa hayru maqbuula wey haddii aad ficil nafsiga ku dhaaranayso fi nafyi walibaati wallaahi waan iibiyey wallaahi ma iibinin wallaahi waan iibsaday wallaahi ma iibsanin wallaahi waxa waan sameeyey wallaahi ma samaynin ma ogi iyo ma garanayo iyo ma xasuustiya lagaama ogola mar hadday ficlu nafsihi tahay hadday qof kale ficilkii tahay labaan u kala qaadaynaa albaat wاnafyu ibaat hadday tahay cala albaki wاlqaci baad ku dhaaran hebel waxaasuu sameeyey hadday tahay wuu sameeyey baad ku dhaaran wuu iibiyey wallaahi waa iibiyey waa daymiyey wallaahi waa daymiyey qofkaa wuu dilay wallaahi wuu dilay baad ku dhaaran nafyi hadduu yahay nafyulcilmi inaadan ogeyn baad ku dhaaran qof baa dhintay nin baa yimidoo wuxuu yihi aabbahaa dhintay dayn baan ku lahaa adiga dee inuu dayn ka qaatay aabbahaa iyo in kale nafyigeeda ma xaqiijin kartid waxaad ku dhaaran haddaad diiddo wallaahi inuu dayn ku lahaa inaan ogeyn aaba inuu dayn ka qaatay inaan ogeyn waxaasuu ii dardaarmay baa lagu yidhi nafyi baadna ku dhaaranaysaa wallaahi inaanan ogeyn inuu ku inuu daymiyey inuu u dardaarmay inuu waxaa siiyey inuu waxaa ka qabay inuu waxaa sameeyey markaad nafyi ku dhaaranayso nafyulcilmi baad ku dhaaran markaad wuu sameeyey isbaat ku dhaaranaysana cala albaki walqaci baad ku dhaaran isku soo celceliyo haddii ficli nafsiga aad tahay cala albaki walqaci ficlu hayr hadday tahayna isbaat hadday tahay cala alqaci waalbaki weeye hadday calaa nafyi tahayna nafyilcilmi weeye masaladaasuu ishaarayaa ninkan mualifku battan ay qacan goynbuu xalafa ku dhaaranayaa kamaa ajaaba sidii u jawaababa dacwa dacwo ay fii ficli nafsihi wey wa ihbaati ficli hayrihi saddexdaa suuraa halkaa ku jirta dacwaa waxa laguu sheegtay xoolahaasu iga qabaa kama qabaa dhihi wallahi inaan ka qaba maogi inaan ka qaba maogi di dacwadii lagugu soo dacweeyey dayntaasu xoolahaasu iga qabaa oo tidhaahda maogi inaan ka qabo lagaa yeeli maayo waxaa lagu leehay waan qabaa iyo ma qaba mixi labadaa hadal baan kaa rabnaa waan qabaa iyo ma qaba midna dheh laakiin ma ogeyo ma xasuustiya lagaa yeeli maayo waayo asalku ficilkaaga iyo naftaada ficilkeeda inaad xasuusatood ogtahay wey hebel baa qaba xoolahaas haddaad ku doodaysana wuu qabaa inaad ku dooda wey saa darteed batan buu ku dhaa xalafaa ku dhaaranayaa kamaa ajaaba sidii uga jawaaba dacwa dacwo sidii uu dacwada uu sheegtay batan ugu jawaabi jiray cala albati waalqaci buu ugu dhaaran fii ficli nafsihi wa ihbaati ficli hayrihi wey wa nafyi cilmin waxalafa wuxuu ku dhaaranayaa nafyi cilmi wanafaahu wuxuu nafyinay xalafa ku dhaaranayaa nafya cilmin inuusan ogeyn buu ku dhaaranayaa ficla hayrihi ficilka hayrkii kaasoo nafaa uu nafyinayo ficil hayrkii ood nafyinayana wuxuu ku dhaaranayaa inaanan ogeyn dhaafa saasaad iyadana ku maraysaa masalada waxyaabaa u daliishadaan waxaa ka mid ah laba xadiid baa dacwada saa in loo kala qaadaya loo daliishadaa mid waa xadiid abu daawuud iyo ay wariyeen xaakim iyo dahabina ay tasiixiyeen oo min xadiid ibni cabaasin ah wuxuu leeyahy nabigu sal allau alayh wasalam nin buu dhaarinayey nin wax isku haysteen markaasuu wuxuu ku dhaariyey wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa maa lahu cindii shay-un ilaah baan ku dhaartay aan alla kala jirine waxba iguma laha waa ficlu nafsigu cala albati waalqabsi xadiidkaasi xaakim iyo dahabi ay tasiixinayaan culamada qaar baa ku tadciifiyey in sanadkiisa uu ku jira cataa ibni saa'ib oo isku darmaday fii aakhiri cumrihi sida muslimka muqadimada saxiixi ku sheegay ninka ka warinayana bacda alikhtilaaf buu ka wariyey bay dhaheen oo abulaxwa salaam bn sulaym alxarafi wey waxaa kaloo u daliishadeen xadiid isagu asaxay ficlu lgayr oo nafyi ah in nafyu lcilmi lagu dhaaranayo waa qisadii ninkii kinde iyo xadraamiga ahaa dhulkii xadramuud ay isku qabteen riwaayada abu daawuud oo saxiixa wey ninkii xadramiga ahaa markii nabigu yihi laysa lahu laysa laka calayhi illa haada waxaan dhaar ahayn kuma lihid wuxuu yihi rasuulka ilaahayo waxaad iigu dhaarisaa inay dhulkaasi waxaad iigu dhaarisaa buu yihi annahu wallaahi laa yaclamu annahaa ardii iqtasabaniiha abuuh waxaad igu dhaarisaa inuusan ogeyn inay dhulkaygii oo aabbihii ga dhacay tay tahay igu dhaari waxaa lagu dhaaranaya dhulkan dhacay waa aabihii ficlu aabihii wey marka aabbahay dhulkan ma dhicin baa rabaa inuu ku dhaarto waxaad igu dhaarisaa uu ninku yidhi marka maa yaclamu annahaa ardii iqtasabaniiha abuhu inuusan ogeyn in dhulkaygii oo aabbihii iga dhacay ay tahay uusan ogeyn nabiguna waa iqraariyey sal slam halkaa waxaa laga gartay markaad ficlulgayr nafyinayso nafyulcilmi baad ku dhaaran laakiin inta kale ficilkaaga mutlaqan iyo ficil hayroo isbaatinayso waxaad ku dhaaran cala albatti waalqaci halkaa baabu dacaa walbayinaat baa ku dhammaaday raxima llahu tacaala sida curfiga tartiibka fuqahada mutaakhiriinta shaaficiyadu uu ahaa abwaabtii khitaamka ahayd ee abaabulcidqi ahayd iyo axkaamta la xiriirta ayuu gudbay oo wuxuu yihi kitaabu lcidqi addoommada xoreyntoodii ayuu kitaabkani ku saabsan yahay dabcan addoon in la xoreeyaay oo wax sharcigeennu aada u dhiirigeliyey marna fardigiisaa la sheegayo iyadoon axkaam kaleoo sharci aba lagu xirin waa dadka lagu dhiirigeliya addoommada inay xoreeyaan oo sidii saxiixaanku warinaya xadiidka abi hureyra oo kale nabi sal allau alay ali wasalam waa kii u lahaa ayumaa rajulin actaqa mra'an muslima istanqada allahu bikulli cudwin minhu cudwan minhu min annaari qof kastaoo qof muslima xoreeya xubin kastood xoraysay oo jirkiisa ka mid a xubinka waafaqsanee kaaga ka mid a naarta lagaga xoreeya saa darteed waa mansiliya fadli weyn oo in la gaaro ay tahay ilaahayna qur-aankiisa fadligaa ku tilmaamayo waa kii suurat lbalad ku yidhi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba waxaa jannada loogaga gudbo caqabada ama buurta kaa hortaagan waa waxaa lagu bilaabay faku raqaba ama faka raqaba qoor in la xoreeyo oo ilaahay dartii loo loo madax banneeyo baa fadligeeda iyo ajirkeeda leh masalada riqiga waxaan kaga soo hadalnay kusoo ishaaray abaabljihaad markaan soo maraynay baan u malaynayaa oo hadda waxba kaga noqon mayno in riqigu uu jiraaye wax caqlan iyo sharcan midna diidayana maaha waana wax mararka qaarkood masaalixdu ay keenayso hadda mujtamac ilaahay ka baqana maaha waxay isku raacaanna kuwa ilaahay ugu hogaansama maaha haddii islaam saxa yimaadana adeynta isu timid waa un la kala diri waxay isugu yimaadeenna intiisa badan munkar iyo fuxshi wey waxay isugu yimaadeen kadib cidqigii sidaa loo jideeyey qayb kale sharcigu dunuub badan oo la galo baa dambi dhaafkeedii qoor la xoreeya laga dhigay kafaaratu lqatli baan soo marnay wamaa kana limuminin an yaqtula muuminan ilaa khaطa'an waman qatala muuminan khaطa'an fataxriiru raqabati muuminati qoor in la xoreeyo waxaan soo marnay kafaaratu dihaar waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu ftxriiru raqabati muumina waxaan soo marnay kafaaraة اlyamiin ilahi subxaana watacaala u yihi fakafaaratuhu iطcaamu caشharaةi masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba iyo meelo kaloo badan baan ku soo marnay ma shareicadu ay ku jiraysay kafaaraad inay yihiin loogu dembi dhaafo qofka markii uu dunuubta qaarkood galo sida ninkii fii ramadaana reerkiisa ku dhacay ee qoorta xoree la yihi iyo wixii lamid a dhinac kale marka laga eega laakiin baabkaa ma aha baabka hadda abwaabul fiqay usoo gashay jaanibkaas ma aha jaanibkay u soo gashay baabu riqigu min xaysu alxukmi amwaashuu raacsanya raqiiqa iyo addoonkana qof baa maalikahoo iska leh oo ku tasarufaya duruqda xorayntae lagu tasarufana duruq kala duwan weeye duruqdii axkaamteeda sharcigaana in la caddeeyo tasarufaadkaa wixii la xidhiira qaybo xukmidana cidda wax horayn karta iyo shuruudeedana la caddeeyo halkaa weeye calaaqada iyo xiriirka ay kala leedahay baabkan baabbaabul fiqiga ah yasixu waxaa asaxa cidqun xorayn min mukallafin qof mukallaf ay ka asaxdaa qofka wax xoraynaya waa inuu baaliq caaqila yahay baaliq caaqila hadduusan ahayn ma asaxa xorayntiisu kaasoo malaka milkiyey wax la milkiyey baana la xorayn karaaye laa cidqa fii maa laa yamlik addoonaadan lahayn xor baa tahaya waan ku xorayn waxba kama jiraan saa darteed halkan saddex shardi buu sheegay shardi raabicana wuu ka aamusay shardi amaha iyo mid khaamisa labadaba mid shardiga koobaadi an yakuuna baaliqan waa inuu yahay sabi xorayntiisu ma asaxdo shardiga labaadi an yakuuna caaqilan waa inuu yahay oo ninka majnuunka asho xorayntiisu ma asaxdo labadaa shardi mukallaf buu soo geliyey shardiga saddexaadi an yakuuna maalikan inuu maaligii lahaa uu yahay cidda xoraynaysa cid kale ma xorayn karto shardiga afraadi an yakuuna rashiidan laa safiihan waxaan baabulcifqigu min baabi ilmaali weeye waana tasaruf maali ah weeye walidaalika waxaa la yidhi addoonkii waxaa la haleeshiinayaa fi litlaafi iyo axkaamtaas mulxaqun bilmaali maalkaa la haleeshinaya la raacinayaa basharka iyo bini aadamka kami sidiisa kale xortaa lama raacinayo saa darteed tasaruf maaliya hadduu yahay laabudda an yakuuna rashiidan laa safiihan waa inuusan safiih ahayn oo sufahada waa inu soo maray alxajru cala safiih shardiga afraadi an yakuuna mukhtaaran ikhtiyaar waa inuu ku sameeyo aan ikraahiya qasab jirin cumuuman shuruudii tasarufka maaliga ah loo shardinayey baa la doonayaa inay mutawafira noqoto kadib alfaadu alfaadulcidqi ereyada lagu xoraynaya waa laba qaybood sariix iyo kinaaya ereyo sariixoo ku cad xorayn oo niyo u baahnayn iyo erayo kinaayo oon ku caddaynoo niyo u baahan abaabu alaaq waanan ku soo marnay sariix iyo kinaayada iyo ka hadalkooda sariixugu ereyada ku cadcadi cidqun weeye wa taxriirun weeye wa faku raqabatin weeye waana inta ay nusuustu aadu isticmaaleen waxaana ugu cad cidqigaa ugu cad taxriir iyo fakigana qur-aankaa isticmaalay fa taxriiru raqabatin iyo faku raqaba labadaba qur-aankaa isticmaalay saddexdaa eray haddaad isticmaasho anta mafkuukun iyo anta xurun iyo anta mactuuqun iyo haddaad isticmaasho sariix weeye niyo ma baana wuxuuna gelaya xadiidkii alaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex kaftankooduna waa dhab dhabtooduna waa dhab waxaa ka mid ah riwaayadka qaarkood walcitaaqu xorayntu kaftan ma gasho haddaad ku kaftanto addoonkii waa xoroobayaan wasaxa cidqigii waa asaxaa bilkinaayati eray sarbeebahoon ku caddayn buu ku asaxaa bi niyatin maca niyatin niyo ay la socoto oo minhu min almuctiqi qofka xoraynaya ka qowlihi uu yidhaahda yaa mawlaaya mawlaa waxaa la yidhahdaa laba qaybood ninka wax xoreeyana mawlaa baa la yidhahdaa ninka la xoreeyana mawlaa baa la yidhaahdaa fuqahaday masay u kala saaraan mawlaa min aclaa iyo mawlaa min asfal bay yidhahdaan ninka wax xoreeyana mawlaa min aclaa bay yidhaahdaan ninka la xoreeyana mawlaa min asfal baa la yidhahdaa yaa mawlaaya kaan xoreeyey weeye buelaygaasi xambaarsan yahay aadse uguma cadda hadduu niyada ku hayay inuu xoreeyo xor buu noqonaya haddii kalena maya intaasi waa xorayntii iyo shuruudeedii iyo siyaqeedii addoonka markaad xoraynaysa labas mid buu noqon karaa midaad id keligaa leedahay iyo addoon lagula leeyahay in lagula yeeshana suwar bay ku noqon kartaa ninbaa addoonu lahaa buu idinkoo laba ama saddexa idin wada siiyey shirkad baa ku noqonaysaa xoolaha shirkad ku ahaydeen baad ku soo garateen shirkad baa ku noqonaysaan qof baaba ka dhintayoo waa wada dhaxasheen calaa kulli xaal addoonka in la isku yeelan karo oo shirka lagu noqon kara sida maalka kale inaan kuu sawirun baan rabay laba mid weeye addoon baad xoraysay ma adaa wada leh mise dad baa kula leh haddaad adigu wada leedahay addoonkaad xoraysay wuu xoroobi ama wada xoreeyo xor baad wada tahay dheh ama nuskaa baan xoreeyey dheh saddex meelood meel baan ku xoreeyey dheh xornimadu kala cari mayso u wada xoroobi haddii lagula leeyahay waa addoonkii dad baa kula lahaa qaybtaani baad xoraysay waa la fiilin xoolo ma haysataan mise ma haysatid addoonkii baa la qiimayn intii qiimahoodu ay noqoto nus baad lahayd nuskii kale lacagtiisa ma bixin kartaa hadday haa noqoto wuu xoroobi lacagtiina qasab baa lagaaga dandhabi addoonkiina aduu kuu xoroobay haddii aada haysato wey haddaadan haysanin horta intaad xoraysay xorowde intii dambe maxaa la samayn ma addoon buu ahaan mise isagaa la dhihi qiimaheeda shaqeeyo iska gud qowlaani liahli ilcilmi cinda almadhabu alawalu huwa almadhab wuxuu yihi wacidqu juzin gobol ka mida haddaad xorayso oo min raqiiqihi addoonkiisi isagu uu iska lahaa saraa cidqigii waa ku fidayaayo waa wada saamaynayaa cidqigii waa wada gaarayaa waana wada cadnimayaa qofkiina waa wada xoroobaya addoonkaa waa keed adu wada lahayd ood gobol ka mida xoraysay aw shirkatin ama dad buu la leeyahay maca kayrihi dad kaluu la wadaagaa wuu xoroobayaa in ay sara haddii uu yasaar leeyahay oo qof xoole iyo hanti haysta uu yahay oo min alyasaari hantiya dhaqaalale u yahay in ay sara hadduu waxhaystay u fududahay wey faactiq calayhi ku xore isaga maa baqiya wixii hadhay addoonka ka mid a biqiimatihi qiimihiisa filxaali markaa uu dhigmo qiimihiina dadkii kale qasab ku siidhe waa ku xukuman yahay hadduunan haynina walmucsiri kii mucsirka ahaana ka xoree qadra xisatih isaga intii qeybtiisa ahaydun xoree inta kalena addoon ha ahaato saasuu yihi xadiidka ibni cumar ee saxiixeynku dugsanayaayoo deliishanayaayoo bukhaari muslim wariyeen oo nabigu uhi man actaqa shirkan lahu fii cabdin ninkii xoreeya shirkan lahu fii cabdin addoon shirkad wuxuu kaga ahaayoo ku lahaa fa kaana lahu maa yablugu amana alcabdi kadibna haysta wax qiimihii addoonka gooya quwima calayhi alcabdu qiimata cadlin qiimo cadaaladaa lagu loo qiiminaya addoonkii fa acطaa shurakaahu xisasahum shirkadii lalahayd qaybtooduu siin wacataqa calayhi alcabdu addoonkiina waa ku xoroobi isaga addoonu xoreeyey buu noqon wa ilaa faqad cataqa canhu maa cataqa haddii kalousan haysanin qiimihiina intii xorowday unbaa xorowday waxaa kaloo jirta riwaaye imaamu muslim wariyey oo leeyahay man actaqa cabdan baynahu wa bayna aakhar addoona isaga iyo qof kale isku leeyihiin qofkii xoreeya quwima calayhi fii maalihi qiimata cadlin xoolihiisaa lagu qiimayn qiimo cadaalad ah oo suuqa wuxuu ka joogaa laa waksa walaa shatata korna loo badin maayo qiimahana hoos loo dhigi maayo uma cataqa calayhi fii maalihi in kaana muusiran hadduu wax haysto xoolihiisuu ka xoroobi inta kalena u danno waayo dadka cidqigii kala hari waa oo wuu isa saameeyey addoonkiina dadka gubayoo ka wada xorow adiga xornimadiisiiyo welihiisa qaado dadkana xolahoodii qiimahoodiisii baa laleeyahay halkaa waxaa ka muuqata waxaa un ka xoroobin inti laakiin riwaayo kaloo abuu hurayre laga wariyey min xadiisi abi hurayra oo saxiixeynka ku taallaa jirta inta dambe ee inta xorowde xorowde inta kale xadiidkani waa ka aamusay mafhuumkeedana xoroobaynin weeye sidaasayna shaaficiyadu qabaan laakiin waxaa ka xoog badan intii kale xadiid baa sii caddeeyey oo nabig wuxuu uhi man actaqa shaqiisan lahu fii cabdin ninkii gabal xoreeya addoonuu ku lahaa fa khalaasuhu fii maalihi in kaana lahu maalu xoolaa hadduu leeyahay xoolihiisaa laga wada xoraynayaa fain lam yakun lahu maalun xoolaa hadduusan lahaynna istusciya alcabdu gayra mashquuqin calayhi addoonkiibaa soo shaqee xadnaan la odhanaya aadna loogu cadaadin maayo lagu dhibi maayo lafdigana waa kii muslim lagu dhimi maayo soo shaqeyn maxaa looga jeedaa waa la qiimayn qiimihii xoolihii ninkan uu waayo bixin waayey isagaa la dhihi xamaaloo dadkii u gud orod soo shaqayso iska bixi xoog baa wada noqone asagana waa xorowaya baqayra mashquuqin calayhina waxaa la dhihi intii la xanaaqo hadda nooqen faraqan ku haysanaa lama dhihi karo dowladda iyo maamulka iyo maxkamadaa ximaaye inuu ilaalin hadba siduu u kari kare isaga isna tacadi looma ogola inuu xoolihii iska diyaaco ama shaqada intuu iska tago iska seegseego iska warwareego laga yeeli maayo shaqaa shaqadaa lagu laasimin dadkana xoolahoodii buu bixin hadba intii uu kari karo wamaa likulusuli waalfuruuci yuctaqu kalmiraati waalmabiici wamaa likulusuli asalkiisii qofkii milkiye yeesha walfuruuci furuucdiisii yeesha yuctaqu waa laga xoraynayaa kalmiraati dhaxalkii iyo walmabiici sida dhaxal iyo beec uu ku yeeshay oo kaleeto qofku asalkii aabbahaabaad yeelatay ama ilmahaagiibaad yeelatay dhaxal baad ku yeelatay ama beec baad ku yeelatay aabbahaabaa addoon ahaa ama hooyadaabaa addoon ahayd waad soo iibsatay waxaad iibsatay waad milkidaa sooma bilbayci buu kugu soo galay markaaba horaa laga xorayna iska xorooy ilmahaagiibaad soo iibsatay sidoo kale miiraas see kugu soo geli karaa dhaxal dhaxal wuxuu kugu soo geli karaa qofkii aabbahaa lahaa qofkii aabbahaa lahaaba dhaxalkiisa yeelatay oo dhaxalkii wax ku yeelatay adaa dhaxalay qofka dhaxalkiisa caso baad ku yeelan kartaa musaahari iyo nikaax baad ku yeelan kartaa wasiyuu kuu dardaarmi karaa siyaabo kale kugu soo geli karaa addoonta ilmaha dhashay kuu dhashay oo nin kale lahaayay addoommo u noqdeen baad addoontii iyo ilmihii ka iibsatay milkigaagay soo gashay markaaba yuctaqu waa la xoreynayaa dadka asalkee isdhalay iyo faracu isma yeelan karaan dad raxim oo maxram iso oo walaalo ahna isma yeelan karaan abtiyo eeddi iyo adeer iyo habaryarna la isma yeelan karo aabbiyo awow ka soo gudub ilmihi ilmihiina ka gudub walaalihii abti iyo adeer eedde iyo habaryar kuwaad abtiga iyo eeddada adeerka u tahay iyo isma yeelan kartaan dadka raximka een guurkiina isu bannaanayn mid midka kale milkigiisa haddii uu galo horaybu ka xoroobaya automaaticbu ka xoroobayaa masalada waxaa noo daliishadaa xadiidkii saburata bni jundub oo imaam abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo sunankii imaam axmed warinayeen culamo badanna ay tasiixiyeen man maraka daa raximin maxramin fa huwa xurun ninkii raximkiisa oo maxram u ah milkiya xor wey ma sii lahaan karo waxaa kaloo la weliishadaa xadiidkii muslim wariye abi hurayra laa yujziu waladun waalida ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqahu ilmuhu waalidkii xaqiisa ma gudan karo inaad isagoo addoon la leeyahay intaad soo iibsato aada xorayso maahane ninkaan baa xaqa waalidkii gutay inta kale wax kastoo dalaashaba xaq waalid lama gudan karo lama dhammayn karo limuctiqin xaqu walaa'i wajaba uma liman binafsihi tacasaba limuctiqin qofka wax xoreeyey xaqu walaa'i xaqii walaha xoraynta yeelashadiisa waajaba u waajibay uma liman qofku u waajibay binafsihi naftiisa tacasaba casaba ku noqdayo casaba binafsi ah sidii baabulmiraat iyo faraada kusoo maree casaba bilgayri iyo casaba maca algayr midna aan ahayn kan xadiidkii caaishae saxiibku tilmaamayaye qisadii bariira uu nabigu cala salaam uu ku yihi ishtariihaa wactiqiihaa washtariitii lahum lwalaa faina alwalaa'a liman actaqa walaha waxaa iskale ninkii xoreeya walahani muxuu yahay xaq baa idin dhex maraya xigto iyo dhaxaltooyo qofkii aada xoraysa iyo adiga saa darteed baa nabigu xadiid kale ku yidhi alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi waluhu waa hilib xiriiriya dadkao hilibkii dhalashada wada dhalashadaoo kaleetaa ninkii welihiisaan lahayd hadduu xooliya maal ka dhinto nasab iyo raxim dhexlayana uusan jirin dhaxalkiisiio xoliisa qaale adigii xoola haddaad ka dhimato cid kalena aan lahayninoo ku dhaxasha ka luxmati nasab oo cinda bacdi ahlilcilmi soo geli adigii haddaad dhimato booskii xaqigaad lahayd ilmahaagii iyo asalkaagii dadkii casaba binafsi ahaa ee dukuurta ahaa baa dhaxli iyo halkii qof ee dumarka ahayd ee casaba binafsi ku jirtay ee saaxib araxmiya uu dhihi jiray walaysa fi nisaai turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba ti adigaba ku xoraysay hadday jirto walahaada way dhaxli iyaduna saas darteed waa la ysku dhaxlaa baabulcaaqilana waa la ysla galaa hadduu ninkii janaaya khataa geysto caaqilo kalena uusan lahayn daninina adeerkaa oo daxalkiisa lahayn weeye alurmu bilurmi damulcaaqila waa qaali dusha aduu noqon isaguna damulcaaqila wuu qaali walidaalika baa xaqulwalaa in la xadido axkaami ay ka dhalatay limuctiqin waxaa u sugnaaday limuctiqin qofka muctiqa waa xaqulwalaayi xaqii waluhu wajaba u sugnaaday oo u waajibay xataa shardi kasta haddii la sameeyo la xiro كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل تيوي ثم لمن بدبع إسكاله بنفسه نفسه تعصب عصبكم نقضيه عصب بالنفس مع إسكاله إيه بالغير مع الغير ملعب ولو مع اختلاف دين دين تبع ليس خلاص راره قفك الحريس حتى مسلم عدوسا أهين ولذلك الدين والذين وليه سأرى إسكاله وولوه اختلاف الدين كم حرنا ولو مع اختلاف دين diin khilaaf khilaafkeedba awjabahu cidqiga ha waajibiye oo qofka diintiinu ay iskhilaafsan tahay oodan isdhaxlayninba ha noqdee weluhu ma haro walaa yasixu baycuhu walaha in la gala ma banaa ma asaxdo walaa hibatu qof in la siiyo hebel welihiisii adaan kugu deeqa iyo hebel welihiisi iga iibsana ma asaxdo oo nabiga cala sl slam waxaa lyii wuxuu yidhi xadiidka ibni cumar naacan bayci walaayi wa can hibatihi wale in la galo iyo in la hibeeye labadaba nabigu waa diiday sal allahu calah wasalam taasina nabigay ka sugan tahay haddaba waluhu markay isticmaalka waxaan ku khatimayaa waluhu markay isticmaalka fuqa culummadeenna fuqahada markaad joogtana waa kan laakiin culuum kutubulxadiid iyo culuum rijaal kutuburijaal markaad joogtaan waluhu waa laba qaybood waxaa jira walo laba qaybooda oon kan ahayn ninka taraajumta ruwaadda marka la yidhahda mawlaahum mawlaahum alfulaaniyi reer hebel oo mawlaahum iyo mawlaa banii fulaani haddii la yidhaahdo nin raggaa nin ka mida uu xoreeyey waa noqon karaa masa badna waxaa badan waxa inaga soomaalidu sheegadka aan idhaahno wey ninkani reerkan uu dhex degi jiray dadkan uu la noolaa waxay soomaalidu yidhahdaan qood iyo qaaraan buu la wadaagay nin reer hebel u ahaa dhaqan ahaan marka mawlaahu reer hebel buu ku dhaqmay weeye inta badan xaalad saddexaad waxaa jirta mawlaahum la yidhaahdo dadkii cajamka ahaa ee la soo islaamiyey dadkii soo islaamiyeyna la dhaqmay iyagana iyagaa loo tiiriya imaa bisababi lislaami wa imaa bisabab ula dhaqmay intaba mana kutubtaa markaad aragtaan munaasabad waxaan uga jeedaa intaad kutub rijaal oo taqriibiya soo qaadaan mawlahum aragtaan in la wada xoreeye dadka habudina addoomma inay wada ahaayeen markii la yidhahda maalik ibni anas imaamu maalik alfulaaniya alasbaxiya mawlaahum wani addoon laleeyahay buu ahaa hadda hadda ku wada fasirtaan xarafku idinka qalloocan nin reerkiisi la yaqaano waxaa laleeyahay reer hebel buu waa la yaqiinay wuuna wuna sheegan jiray soomaalidana way ugu badan tahay soo maha nin reer dhex dega reerkaa wax walba la qaba cidda uu yahayna la yaqaano la qarsanin ninkan qalabkiisu waa reer hebel dhaqankiisuna waa reer hebel saas way jiri jirtay weligeed marka dhaqankiisii reer hebel ahaa cidda kala ah baa kutubu taraajum irijaal mawlaahum aada loogu isticmaalaa mawlaahum tii hadda innaga soomaalidu sheegadka waan ka faani jirnay haddana waan ku faannaa soo ma hadda sheegadka aan ku faanno basaboor maraykan wataa mawlaahum wey ku dhaqmay jizyadoodu u qaatay soo maha basaboor yunubiyaanu wata albiritaaniyi mawlaahum alamriikiyi mawlaahum alustraaliyi mawlaahum mawlaahum dabada ugu qabo carabahaasuu qaatay alqatariyi mawlaahum dheh alimaaraatiyi mawlaahum asacuudiyi mawlaahum marka mawlaahumtu waa dadkii la sheegtay hadda sheegashadii jinsiyadaha la qaadanayiyo ninkan basaboorada wata asalkiisu soomaaliyana waa loogeya markii dokumentigiisa la fiiriyana waa ugu qoranta waa u qoray xadarka ku dhashay waana la yaqaanaa laakiin wuu ku dhaqmay oo jinsiyadii uu qaatay mawlaahudha marka markaas iyada mawlaahu lagu faano iyo sheega lagu faano baa hadda jira waawaay laakiin sheegadka yar ceeb iyo duritaan baa insha allah subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk